bismillahi raxmaan iraxiim halkaad naga dhegaysanaysaan waa radio cagaag barta internetka ee cagaag radiocom dhegaystayaal waxaan maanta idin haynaa waraysi aanu ka qaadnay laba macalin oo ku sugan magaalada ceegaag anagoo ka waraysanayna xaaladda waxbarashada ee magaalada ceegaag iyo siday u socoto labadan macalin ayaa waxaa la kala yidhahdaa maxamuud cabdi jaamac geed iyo maxamed cawil cali abakor marka waxaan ku bilaabayaa maxamuud maxamuud bal nooga waran xaaladda waxbarasho ee magaalada ceegaag bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala alaalimiin salaatu wasalaamu cala ashrafi alambiyaa walmursaliin nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin wabacd awalan waxaan marka hore halkan ka salaamayaa asxaabta bahanta bahda internetka websiteka ceegaag waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan balyeenayaa wareysigan iyo xidhiirkan inala soo xidhiideen marka labaad xaaladda guud ee waxbarashada magaaladan ceegaag runtii aad iyo aad bay u fiican tahay muddana way soo jirtay oo way soo socotay oo waxbarashadu say waxay la kowsatay oo lagu bilaabay asaaskii magaalada ceegaag la asaasay iyadoo kasoo bilaabatay geed hoostii kasoo bilaabatayna lagu soo bilaabay dadkii ugu horreeyey waxbarashada loo bilaabay geed hoosti looga soo bilaabay oo ay ku xigtay cariish iyo magaranaysaa waabo dadka wax loogu dhigi jiray xaladii saddexaadna ay uga gudubtay dee guryo dhisan oo ma garanaysaa galaasyaa oo ay ardaydu ay wax ku barato waa xagga hoy ahaan weeye runtii waa wax ilaahay loogu mahadiyo waxaana wax badan aan ugu mahadnaqaynaa oo goobaha ay ardaydu wax ku barato diini ahaan iyo maadi ahaanba diini iyo maadiba ay ku barato jaaliyadda reer ceegaag oo suurto geliyey oo u guntaday oo isu xil saaray si ay ugu isi lahaayeen ardayda reer ceegaag meel iyo goob ku habboon waxbarashada sidaa la ogsoon yahay ceegaag waxaa ku yaalla iskuul dugsiga hoose dhexa ah ay leedahay arday fara badan inay wax ku dhigato waxaa wax ka dhiga todoba macalin oo ayaa wax ka dhiga marka waxay leedahay malaamado dhowra oo kala duwan oo qur-aanka taxsiida qur-aanka iyo culumta diinta kala duwan lagu dhigo macalimiin badanna waxbay way ka dhigtaa malaamadahaas dad fara badan oo aad iyo aad u fara badan oo boqolaalihina waxbay ku bartaan waxay leedahay macahad bay leedahay lagu dhigto maadooyinka kala duwan ee shareecada islaamka ayay leedahay marka runtii waxbarasho xaaladda waxbarasho guud ahaan waa sidaas weeyaan meel fiicanna way maraysaa baahiyaad iyo waxyaabana way iska jiraan oo dee maaragtay yani hadday tahay xagga agabka iyo qalabkii waxbarashada oo aan dee noo dhammaystirnayn oo wax badan laga dhiman yahay goobaha wax lagu barto oon qalab lahayn dhismayaasha aan ku fillayn oo u baahan dhismayaal kale oo waxbarashada iyo madaaris kale malcaamado kale oo loo magaranaysaa dee wax lagu barto wax malcaamada oo madaarul qur'aana oo u dhisan qur-aanka u dhisanada waxaa jira hal malcaamada ayaa jira oo laba qol ah oo runtii madrasada dadka dhigtaa dadku ka badan yahay oo nagu kalifto meelo kale inaan maarata yani wax ugu dhigno markuu dadkii qaali waayey marka machadka oo isagana lagu dhigto madooyinka kala duduwan ee shareecadiinta shareecada diinta islaamka lagu dhigto waxa weeye isaguna dee ma qalabaysno dee qalabkii u baahan yahay marka wax badan ayaa aga dhiman malaamad kale oo dadku meelo kale oo wax ku dhigto gurya barayfadoo gaar loo leeyahay ay wax ku bartaan oo malaamadaha kale lagu hayaa marka waxyaabo badan waa loo baahan yahay hase yeeshee xaaladda guud ee waxbarashadu maadi ahaan iyo diin ahaanba meel fiican ayay maraysaa dadaal badanna waa laga wadaa oo ma garanaysaa dadaal badanna wuu ku socdaa marka xaaladda waxbarashada guud ahaan sidaas wey dhaqaal ahaan haddaba dhaqaal ahaan xageed ka tiirsan tihiin oo yaa bixiya macalimiintan badan ee aada sheegtay yaa qarashaadkooda bixiya xaggee dhaqaal ahaan ku tiirsantihiin macalimiinta iskuulka dugsiga hoose dhexe ceegaag one iyo iskuulka dugsiga hoose dhexe ee ceegaag two labadaba macalimiinta dhigta waxaa dhaqaalahooda bixiya waxa magaranaysa mushaaraadkooda soo bixiya jaaliyadda reer ceegaag ee dibadda jirta ayaa soo bixisa macalimiintana runtii qaar aan qaadanin mushaarba way jiraan laakiin inta wax qaadata waxaa soo bixiya jaaliyadda beesha reer ceegaag ayaa soo bixisa aada iyo aadna waa uga mahad celinaynaa waxaana u baahannahay dee in lasii kordhiyo oo halkaa laga sii wado ayaan maaragtay aan ma noo sheegi kartaa waxyaabo caqabada haddaba waxyaabo caqabada oo waxbarashada ama warar aanu ka helana magaalada waxa ay tibaaxayaan in xoogaa waxbarashadu sidii heerkii laga rabay inay ahaato afar sano kadib markii la yegleelay inay ka yara hooseyso marka maxaa kelifa baa isleedihiin ma macalimiin dheeraada u baahan tihiin anoo og macalimiinta badankoodi in had yarde ay waktigii fasaxa ku jiraan seminaar ee meelaha ugu kala maqan yihiin haddana maxaa kelifay in waxbarashada heerkii aynu ka rabnay aan laga gaarin heer ka hooseeya uu taagan yahay maanta bismillahi raxmaan raxiim horta heer waxbarashada heer iminka laga dayriyo saa looga dayriyo oo muddada iminka hadda magaaladu ay aasaasnayd heerka waxbarasho runtii heer iminka laga dayriyo layidhahdo heerkii aad bay uga hooseeyaan ma ay jirto waxdee adduunkana wax boqol kiiba boqol ah oo sida laga doonayo boqol kiiba boqol ay jiraan hase yeeshee waxyaabaha macnaha hadiiba ay maaragtay wax ka hooseeyaan heerkii laga rabay waxyaabo badan ayaa maaragtay koosgaraynaya waa ay ugu ugu horeyso xagga macalimiinta oo macalimiinta runtii aada uga badan yahay tiradii laga rabay aan ku fillayn macalimiintu aanay ku fillayn xagga dhaqaalaha oo magaranaysa dadka dhaqaalahooda iska liito oo runtii dee saamayn bay ku yeelanaysaa haddii dee dhaqaaluhu uu dadka dhaqaalihiisa uu iska liito carruur ilmuhu markaas daryeelkiisii uusan u dhammaystirayn ama macallinkuba uusan dee dhaqaalo ku filan uusan qabin daryeelkiisa u dhammaystirayn wax waliba sidii laga doonaya noqon mayso hase yeeshee waa la dadaalaa aada iyo aad baa loo dadaala macalimiinta iyo waalidiintuba way dadaalaan caqabaadka jira waxyaabahaasaa kamid waxaa kamid ah waxyaaba iska dabiici oo abaaraha jira oo dadku qaar baa dadku qaar baa xoololey oo reer guuraha ahoo qaar baa carruurtooda maaragtay aan mararka qaarkood dee la la la la tago oo aan meeshii duruufi rartaa oo abaaraha jiro oo dhacay oo waxyaabaa oo haddana waqtiyaal adag baa lasoo maray oo dee duruufo adag ayaa lasoo maray marka waxa weeye meeshii dee daryeel caafimaad oo isgaarsiisan iyo daryeel ma garanaysaa xagga amniga waa fiican tahay oo dee waa amni alxamdulilah weeye oo dee يعني waxa weeye imkaaniyaadkii ilaahay subxaana watacaala waa inoo sakhrayo amniga maaragtay laga dayriyo imka amni baa waxlaala makasan waayey oon ka dayrina ma jirto laakiin dhibaatooyinka kale ee dee soomaaliyaba lala qabo ayaa dee iska jiro oo soomaaliya oo dhan baa waxbarashadeedu heerkii laga rabay aanay joogin ardayda wax ku barataa marka marka loo eego xaaladda guud ee maanta jirta xagaag way u fiican tahay way u fiican tahay marka waxyaabaha caqabaadka jiraan waxyaabahaas ayaa ka mid a aan aan kor ka soo xusay waan gartay in dhaqaalaha la siiyo macalimiinta waxbarashada ma dhaqaalo ku filan baa siduuna siduuna ugu yimaadaa jaariyaddu siday ugu soo gudbisaa ma ma dad gaara idiin soo dira markaas dhaqaalaha siduu idinku yimaadaa wax ma nooga sheegi kartaa baale dhaqaaluhu horta waxa weeye labadii kun iyo sideedii ayaa macalimiinta qaar intii aan iskuulkaba la furin iyo qaar mushaarka u bilaabmay oo saddexdan saddex wadaad oo aanu ku joogno masjidka oo xagga dacwada aanu ku howlanahay amka iyo muadinka iyo aniga oo ah rasuulka guud ee masjidka ee daacigana dacwadana dee ku howlan oo xusaaran mudariska masjidka labadii kun iyo sideedii ayuu noo noo bilaabmay mushaarku noo bilaabmay nagu bilaabmay konton konton dollar oo maaragtay jaaliyaddu ay noo soo dirjisay iskuulka markii la furay labadii kun iyo tobankii bishii tobnaad waxaa labadii kun iyo sagaalkii ah labadii kun iyo sagaalkii bishii tobnaad intii ka dambeysay sanadka labadii kun iyo sagaalkii lexdiisii yaa macalimiinta iskuulka iskuulka labadan iskuul cigaag one iyo cigaag two ku kala yaala oo marka isku daro inta mushaharka qaadata xayatoy lix macalima afar macalima oo halkan iskuulkan cigaag one ah ka dhigta iyo laba macalim oo cigaag two ah iyo saddexdan maa saddexdeedan wadaad sagaalkaa qof ayaa horta mushaharka cigaag ka qaadata ma garatay waan gartay marka m acoon baani lagu soo diraa miyaa sidee idinku soo gaaraan acoon acoon bay kusoo dhacdaa dahabshiila acoonka dahabshiil bay kusoo dhacdaa bishiibana waxaa kusoo waxaa kusoo soo soo gudubta acoonka kasoo gudubta lacagdan qiyaastii lacag shan boqol iyo konton ah sagaalkaa qof baana qaata runtiina dee maaha wax ku filan maaha waa uun dee magaranaysaa geersima weeye dee macallimka dee kontonka dollar qaadanaya matalan ama toddobaatanka dollar baa ugu badan macallimku uu qaato dee ma macallimiinta qaar ay qaataan toddobaatan dollar marka kuma dee kuma filo waad dareemi kartaa inaan maarata yani aanay ku fillayn hase yeeshee dee waan ka mahadnaqaynaa aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa rijaaliyada soo degtay dee anagu dadka aan sheegi mila rijaaliyadda reer agaag ee dibadda jirta ayaa lacagtan isu xilsaaray akoonkana furtay lacagtana kusoo shuba iyagaana dee lacagta soo dira oo macalimiinta siiya shahriyan bil walbana way lacagtaas way soo dhacda ilaa iyo muddada aan sheegay waan gartay ugu dambayn haddaba maxaad jaaliyadda usoo jeedinaysaa adoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maxaad jaaliyadda usoo jeedinaysaa in ay wax ka qabtaan anagoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan jaaliyadda sharafta leh ee reer agaag usoo jeedinayaa waxyaabo badan ayaa dee baahan in wax laga qabto runtii xagga horumarka guud ahaan magaalada agaag in lasoo maarata lasoo horumariyo lasoo dhisto iyadoo ay meeshii ugu fiicnayd maanta maraysa inay ka siisteen haddana aan rajaynayno biyihii laga soo saarayo amni iyo nabadgelyo ay haysato dadkii reer agaag uu niyadooda ay kor ugu sare ma garanaysaa ay ay niyadooda aada u sarrayso oo ay filanayaan dee wax weyn ay ka filanayaan inay jaaliyaddu ay soo horgeliso ama mashaariicda ay ijtimaaciga ha noqoto ama ha noqoto maxaynaytooya ha noqoto dee kuwa kale ha noqoto ama dee kuwa mid gaar loo leeyayo dee soo dhistaan oo magaalada soo dhistaan ha noqoto magaalada waxyaabo badan bay u baahan tahay oo xaggii daryeelka caafimaadka aad iyo aad bay uga liidataa isbitaal baa la dhisay oo jaaliyadu ay soo dhiseen isbitaalkii ma yaallo agabkii magaranaysaa lagu lagu shaqayn lahaa iyo dhakhaatiir iyo hayayso iyo daawoyn midna dee ma waxaa la odhan karaa dee ma ma shaqeeyo sidii la maaragtay la rabay ma shaqeeyo marka taas iyada waxaan codsanaynaa aada iyo aad meesha ugu darana hadda ay magaalada ay ka liidataa waxa weye waa xaggii adeegyadii caafimaadka weye aada iyo aad bay uga liidataa taa waxaan codsanaynaa in dee wax laga qabto oo laga magaranaysaa laga qabto xaggii waxbarashada isna aan sheegay dee baahiyaad badan oo waxbarashada ku saabsan baa jirta waxaan aada iyo aada u codsanaynaa in dee baahidaa la daboolo hadday tahay qalabkii waxbarashada hadday tahay dhismaahii hadday tahay dhaqaalihii mushaaraadkii macalimiinta oo aan ku fillayn macalimiintii oo aan macalimiin kale loo baahan yahay oo dadkii macalimiinta ay kala badan yihiin macalimiinta hadda dhigto oo qaarkood aan mushaharba qaadanin kuwa iminka qaato oo aan aan ku magaranaysaa mushaarku ku yar yahay oo runtii haddii dhaqaaluhu saamaxa in loo kordhiya ay aqoon tahay waxaan kaloo codsanaynaa in sidaa loo joogtay iyo dadaalka looga sameeyey in aan laga cajisin oo ma garanaysaa dee loo joogteeyo waayo haddii uu dhaqaalaha yare macalimiinta ay qaadanayaan uu la waayo ama qayb ahaan la waayo waxa weeye waxaa ma garanaysaa gelaysaa hakad gelaya ama khatarba gelaysa hadda habsami socodkii waxbarashadu waa carqalad baa gelaysaa marka sidaa darteed waxaan codsanaynaa in dhaqaalahana dee lana kordhiyo lana joogteeyo marka inaha ayaan inahaas ayaan usoo jeedin lahaa jaaliyadda sharafta leh waana u mahadnaqaya aada iyo aad baan u mahadnaqaya ilahayna waxaan uga baryay subxaana watacaala dadaalka iyo hantigooda iyo garanaysaa fikirkooda iyo ay ku bixiyeen waxuqabadka agaag inuu ilaahay subxaana watacaala ka dawaabiyo oo miisaanka xasanaadka uu ugu daro marka saan ku noqdo su-aashii ahayd macalimiinta meel kale wax kasoo gashaa ma ma jiraan runtii ma meel kale oo iminka hadeer ay ku kaastoomi karaan oo wax kasoo galaan ma jira mararka qaarkood waa jirtaa maamulada qaar in marar macalimiinta qaar marmar wax uga yimaadaan oo iyadana wax joogta aan ahayn wax laysku tiirin karo laysku hadlayn karaan aan ahayn waxa runtii joogtada ah ee magaranaysaa laysku hadlayn karaa waxa weeye waa waxa xagga jaaliyadda laga helo weeye oo la-aantiina aan waxba socon karaynin marka inahaas ayaan usoo jeedin lahaa jaaliyadda sharafta leh waanad mahadsantiin aad yaad baanu mahadsantiin maxamed cawil cali adiga waxaan ku weydiinayaa waxaa ma nooga sheegi kartaa dhinaca qur-aanka ardayda meesha ay marayso maadaama adigu aad u qaabilsan tahay dhinaca diinta qur-aan baridda magaalada ceegaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay ardadu meel wanaagsan bay maraysaa waxay ilaa saddex qaybood oo kala sarreeya weeye qayb qur-aanku u dhammaaday oo tafsiirku u socdo oo tafsiirka hadeerto iyo kutub kala duwan oo shareecada islaamka iyo diinta ah iyo kuwa carabigaba ah ay u socdaan oo maxadka ay u socdaan oo kuwa qur-aanku dhameeyey iyo kuwa qur-aanka waxay uga hadsan yihiin oo kuwaas lamid ahoo la dhigta casharka ardo badan oo adigu ilaa afartan ilaa afartan ama ilaa dhowr iyo afartan ah waya raqamkaasi meel wanaagsanna way marayaan kutub badan oo ilaa toban kitaab ilaa sagaal ilaa toban kitaab ayaa u socda oo tafsiirku ka mid yahay oo axaadiis iyo fiqi iyo naxwada carabiga iyo luqadda carabiga laftigeeda iyo axkaamu tajwiidka iyo caqiidada intaba ay kamid yihiin qola ku xigto oo iyaguna insha allahu tacala la doonayo had yarto in loo bilaabo iyaguna meel wanaagsan dee qur-aan ka marayo oo caqiidada iyo dabaha kitaabta yaryar loo bilaabayo kuwa ku xigo oo dee kuwa qur-aanka uun hadda uun qur-aanka dhigto ah ardadaasi ardo badan weeyaan ardadan hadda madrasada anagu annaga aanu gacanta ku hayno waa ardo ilaa boqol iyo afartan ilaa boqol iyo konton gaaraysa aad iyo aad bay u fiican yihiin meel wanaagsan oo way marayaan ardadan iminka hore ee halkaa maraysa ama qur-aanka dhamaystay ee kutubta u socoto waa kuwii ugu horreeyay ee markii magaalada la degay loo bilaabay qur-aanka weeyaan maxamed cawiil arrimaha ugu badan ee waxbarashada siiba dadka dhallinyarada ka hor keenay waxaa ka mid a mukhaadaraadka siiba qaadka oo aanu maqalnay inay baryahan aada uga yimaado magaalada buuhoodle markaa dhallinyartan aad ku tabcasaan ee aad waxbarasaan ma u malaynaysaan inay berita ku biiri doonaan raggaa mukhaadaraadka isticmaala dhallinyarta ka waaweyn ee dee walaalahooda ee la degan magaalada ee maaragtay mukhaadaraadka isticmaalaya mise waxaad u malaynaysaa inay ka leexan doonaan dhabaha walaaladood ka waaweyn waad mahadsan tahay huseen dhallinyaradan waxbarata ee waxbarashada ku jirta waxaan aada iyo aada boqolkiiba boqol ugu rajaweynahay in ay kuwa hore waddadoodii ayan qaadaynin oo ay waxbarashada iyo halka ay hayaan insha allahu tacaala ay farwasi kacayaan haddeerna aadka magaalada soo gala ee dadkaa hore ee dee markii hore dayacmay ee aan mustaqbal iyo waxbarasho iyo tarbiyad aan helin ay sidaa daraaddeed balwadda ku barteen iyo qaadka iyo muqaadaraadka kuwani dee way ka duwanaayeen waxay ahaayeen kuwo iyagoo yaryar oo la tarbiyadayn karo gacanta lagu lagu dhigay lana tarbiyadeeyey oo dad culimo ah oo aan dee qaadka iyo meelkiisa toona wax shaqaa kuma laha dee wax dhexgala iyo wax la bulsheyna midna kuma laha waa dad sidii dee laba qolo oo kala laba wada hayo oo ayan isku shaqo lahayn isku shaqo ahayn ayay kala yihiin adi xunxun oo lumay oo baadiyoobay oo khasaaroobay bay u yaqaaneen waa dad dee intaas laba muxaadarada loo jeedinayo oo laga waaninayo oo weeyaan marka aada iyo aada waxaan ugu rajaweynaha hadeerna wax saameyna kuma laha mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kii lagu nasto oo dadka ayaa waxooga bedela oo kuwa hore waddadoodii aan ku biirin ee ay noqdaan jiil cusub oo aada iyo aada mustaqbalka dadka waxooga bedela oo yaan aada iyo aada ugu rajaweyn jaaliyadda intaa ku tabcasa waxaan u malaynayaa inaydan khasaarin doonin marka jaaliyadda bixisa mushaharadiina ee intaa ku tabcasay idinka iyo ma iyo ardaydaaba maxaad usoo jeedinaysaa ugu dambeyn waxaan aada iyo aada ugu soo jeedinaynaa jaaliyaddaas tacabka wanaagsan dadkoodii ugu tacabtay hadday tahay guryo ay u dhisaan meel ay u dhisaan oo wax ku bartaan iyo hadday tahay mushaar ay bixiyaanba marka hore waxaan aada iyo aad baan ugu uga mahadcelinaynaa iyagana waxaan ilaahay uga baryaynaa ilaahay inuu dembigooda dhaafo oo miisaankooda xasanaadka ilaahay ugu daro aatumadooda khayr ilaahay ugu khatimo waxaan u jeedinaynaa inay halkaa dadaalka ay sii kordhiyaan oo ay sii wadaan marba itaalkooda wuxuu uu qaban karayo wax aakhiri adduunbana wuxuu ugu wanaagsanaada mooyaane waxba kaga xumaan maayaan saasaan usoo jeedinayna waxaan ka cudur daaranaynaa in aysan macalimiinta badankoodu aysan joogin iyagoo ku jira wakhtigii fasaxa ee iskuullada sidaa awgeedna aanu waraysiga ka qaadnay laba macalin labadaasoo kale ahaa maxamuud cabdi jaabac geed iyo maxamed cawil cali abokor sidaa iyo isbaqal dambe oo xiise leh